SBS Radio
walaal xasan oo saad la socotiid ba annaga dadkeena arrimaha soomaaliya ka falaqooda ee xaaladda ee way xilligii uu madaxweyne farmaajo uu yimid labada kun iyo toba iyo tobankii qalalaatihii hirshabeelle ama qalalaatihii siyaasadeed ee jubbaland socday ee ahaa fikirka dunaashaha gado iyo kismaayo beelaha dega ama qalalaataha ka jiray koonfur galbeed ama ka jiray galmudug waxaa moodaa dawladda federaalka ah waxay ka kooban tahay golo sharci dejin maamul goboleedyo xukuumad golaha muxuu ahaa garsoorka iyo iyo madaxtooyada marka waxaad moodaa dawladda federaalka si beesha caalamka utaqaano iyo soomaalidu si utaqaano waxaa la doonaya wada shaqayn dhex marto marka ilaa iyo labada kun toban tobankii markii arrimihii qaliisku soo baxeen isbedelkii etoobiya ka dhacay marka hadda waxaad moodaa dawladdii federaalka ahayd iyo maamul goboleedu inay kala jajabayaan oo isku arkaan institutionkii dawladda inay kala jabayaan oo doorashadii hirshabeelle ee khilaafkan iska yimid haddana kii galmudug u yimid haddana kii koonfur galbeed si mataqaanaa beelihii calanayeen haddana jubbaland baa wadada ku socota marka waxaan u arkaa doorashada jubbaland inuu dhaawac soo gaaray saasaan u arkaa anig waa gartay marka dhaawaca dabcan waxyaalaha ugu waaweyn oo laysku haysta waxaa ka mid a doorka federaalka oo kale oo dabcan dowladda federaalku ay doonayso inay qeyb ka qaadato lug ku yeelato ka warqabto dowladda maamul goboleedka jubbalandna waxay leedahay arrimahaas looma baahno dastuurka iyagaa noo madax banaanaynaya marka kee saxsan labadooda
dowladda federaalka ah ee hadda maandeedkeedu uu mataqaanaa uu hogaaminayay madaxweynaha sheekh maxamed abdulahi farmaajo iyo ra wasaarihiisa iyo labada aqal ee sharci dejinta aqalka sare aqalka hoose iyo golaha garsoorku iyo maamul goboleedyadu waxa waxa wada shaqayn baa la doonayay ama ha noqoto dibdhiska ciidanka ama khayraadka ama dastuurka ama doorashooyinka marka waa la ogaa in maamul goboleedyada inay doorasha galmudug ka dhacayso inay puntland ka dhacayso inay hirshabelle ka dhacayso inay jubbaland ka dhacayso ee khilaafiyaa ka horreeyey marka hadda meelihii lagu soo doortay golayaasha baarlamaankuna waxay ahayd maamul goboleedyadaas waxaa arkaysaa xubna ka tirsan maamul goboleedyada iyo xubna ka tirsan dowladda federaalka ah oo heer golo sharci dejin ama aqalka sare ah oo dhahaya dowladdu waxay soo weerartay maamul goboleedyadii marka waxaa laga hadlayaa markaa madana xukuumadda iyo madaxtooyada ama ra wasaare khayre xafiiskiisa ama rawasaare madaxweyne farmaajo marka hadda waxaad moodaa inay qaybihii dowladdu isku haystaan doorashada waxaa xaq u leh dadka deegaanka iyago inay mataqaana qabsadaan iyo in wasaaradda arrimaha gudaha federaalku iyadu ay mataqaanaa magac siiso odayaasha wax soo dooranaya inay goobjoog ka ahaato marka waxaa leeyahy tii puntland goobjoog kamaad ahayne maxay tahay doorashooyinkaa culeedka saaraytiin tii koonfur galbeed si jubbaland maxay tahay danaha gaarkii laga leeyahy haddaad tii madaxtooyada iyo xukuumadda marka dood baa waxay dhex taallaa aqalka sharci dejinta aqalka saroo kale wuxuu arkaa in faragelinta laga daayo maamul goboleedyada aqalka baarlamaanka caadigan wuxuu haystaa in xukuumadda la dhegeysto marka waxaad moodaa in qeybihii dowladda federaalku dhexdooda uu ka taagan yahay muran marka oo dadkii soomaaliyeed deegaamada deganaa waxyaalihii aasaasiga aan haysan waxbarasho aan haysan koronto aan haysan biyo aan haysan haddii hadda khilaaf siyaasad loogu daro meesha wa kasii barbareynku ubaa sii badanaya waa gartay musharaxiinta iyagu markaasi u taagan xilka madaxweyne ee jubbaland iyaguna waxay ku dhawaaqeen markaasi xildhibaano kale oo ka duwan kii dowladdu ku dhawaaqday marka dabcan tabashadoodii arintaasu ma ka jawaabaysaa mise waxay abuureysaa qalalaaso kale oo hadda aan loo baahnayn in iyaguna xildhibaano kale ay ku dhawaaqaan dood murankan muranka uu taagnaanaya already jubbaland dood iyo dhaawac siyaasadeed baa la gaarsiiyey marka nidaamka hadda ka jira iyo guddiga doorashaday samaysteen iyo doorashadu way udhici doontaa marka waxay noqon doontaa un sida hadda ay u kala qaybsan tahay oo hoos ahaan u kala qaybsan tahay ama khilaaf iska jiro jawhar iyo beledweyne ama baydhabo iyo marka jubbaland waxay iska noqonaysaa khilaaf iska dhex yaalo waxa laga yaaba in kuwana ay geli iska degaan kuwana ay kismaayo joogaan marka ujeedadan oo dhan dadkeena arrimaha soomaali ka farqa waxaa is leenahay waxa doorashooyinkii miyaa la rabaa inay xukuumadda hadda jirta iyo madaxtooyada inay ku darsadaan oo yidhahdaan dee maamuladi baa iswada haysta doorashada uguma qaban karo kismaayo doorashada uguma qaban karo muxuu ahaa baydhabo doorashada uguma qaban karo jawhar doorashada uguma qaban karo cadaado marka waxaan wax loo waxaan waxaan institutionkii dowladda farab koobnayd ama qaybihii dowladda farab koobnayd loo burburinayaa ma waxa ma waxa dhacay waxay tahay in doorashooyinka ko iyo labaatanka iyo laba labaatanka dib loo raro hadda khilaafkaa siyaasada ee jubbaland waa uu sii soconaya maxaa dhacay shacabka waa la iska horkeenay iyada oo qaybihii dowladda iska horkeeneen ama ha noqoto heer maamul goboleed ama ha noqoto heer madaxtooye waa garta marka waxaad leedahayba arrimaha jubbaland hadda jubbaland keliya maahane ajendayaal ka waaweyn baa jiro sanadaha soo socda doorashooyinka loogu sii gogol xaaranayo ha dee saasay u eegtay waxa weeye xukuumaddan madaxweynaha sharaxa cabdullahi farmaajo waa xukuumadda keliya ku guulaysatay in aqalkii baarlamaanka burburiso oo aqalkii baarlamaanku kalfadhiyadiisii uu markuu yimaadaba doodoodo arrimaha amnigaa laisku qabsaday arrimaha dhaqaalaha laisku qabsaday waxay kaloo ku guulaysatay inay mataqaanaa golihii garsoorka ahaa uu iska noqo gole aan jirinba maxkamad sare wax ka hadlaya maqli maysid maxkamad dastuur wax ka hadlaysa maqli maysid waxay kaloo ku guulaysatay inay mataqaana maamul goboleedyadii dadkii deegaamada eegeysteen in la burburiyo oo hadda saddex maamul goboleed gacanta kuma jiraan ama hirshabel ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto waxaa haray waa jubbaland iyo puntland jubbaland dhaawac saa-ida hadda gaaray maadaama beenihii iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo siyaasiyiintii la kala qaybiyey oo mataqaana culays la saaray marka waxay u egtahay qaabkee doorasho loo gelaya ku labaatanka iyo labaatanka marka waxay u eg tahay haddii qaybihii dowladdu ay burbureen oo aqalihii baarlamaanka oo xildhibaanada qaar ka mid a ay waxay rabaan ku hadlayaan oo ah marka berina waxaa dhici karta in baarlamaanka uu loogu kala baxo qaarna iyo qaarnayda waxaan ugu doorasho ugu darnay waqti kordhin xukuumadda hadda jirta iyo madaxtooyada hadda jirtaa laba sanado ama sanad qaarna ay yidhaahdaan waan kala jabnay marka burburkan ka jira hadda maamul goboleed wuxuu aqal ku dambeynayaa inuu soo gaaro mataqaana golaha baarlamaanka ee federaalka iyo madaxtooyada iyo xukuumaddaba waa garta tan ugu dambeysa marka jubbaland oo kale haddaan dib ugu soo noqono hadda maxaad adigu hadaad haddii lagu yidhahdo saadaale xaggeed isleedahay arrintani way saldhigan doontaa maxaad se jeclaan lahayd sidee lagu xallin karaa baad isleedahay marka waxaan anigu waxaan u arkaa in fursaddan jubbaland doorashooyinka waa loogaa muddo dheer waa loogaa wax hadda sanad iyo bar ama laba sano waa loogaa shirar badan maalin kasmaaya ka dhacay wasaaraha booqday anu waxay ila muuqataa marka already dhibaatada hadda jirta waa dhibaato dhex taalla madaxtooyada iyo xukuumadda iyo maamul goboleedyada oo ah qaybo ka tirsan dowladda federaalka in la kala saaro maaha dowladda federaalku asal ahaan waxay ka timid waa dowlad federaal ah waxay ka timid xildhibaanadii laga soo doortay shantii deegaan iyo mataqaanaa qaybo ka tirsan mataqaanaa matala somaliland marka anigu waxay ila muuqataa inay qaabka hadda uu madaxmadoobe maamulkiisa u wado ee doorashada u dhici doonto mar kasta dhaawac baa soo gaaray dhaawacaasna ilaa ay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland hadda jira ay ka heshiiyeen ilaa haddii axmedoobe aan la dooran oo nin kale uu yimaado waxay noqonaysaa khilaaf hadda uu dhibka hadda taagan puntland dowladda federaalka ma noqonaysaa ciidani baa la doortay barbareed meesha uu taagan yahay marka ilaa haddaan axmedoobe la dooran arrintan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah qaybay ka kooban tahay ama aqalada sharci dejinta ah ama xukuumadda ama golaha garsoorka ama madaxweynaha waa in la wada shaqeeya oo dibdhiska ciidanka laga shaqeeya soo nooleynta waxbarashadii caafimaadkii hadday instituushada dowladdu iska hor imanayaan magac wada wataan uu federaal yahay dee shacabka soomaaliyeed marxaladda adag lagama saari karo sbscomau